xubno ku tarsan golo wasiirada dowlad goboleedka galmudug iyo waxaana ku mid ee bulshada qaybooshee shal duwan ee magaalada gaalkacyo yaa ah magaalada gaalkacyo ka gobodeen munaasabad laka abaalmaryaay ciyaartooyda xulka banoonaga lugta ee galmudug ayoo ka guulaysadeen koobkii maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir ee laka goboday gobolka banaadir walibana aan koreen munaasabada ku hadalena gudoomiyaha degmada gaalkacyo iyo waxaana ku mid eh mas-uuliyiinta maamulka gobolka mudug bulshada reer gaalkacyeed waxaana aan kaga mahadceliyo boqolkiiba boqol isu soo bixi wax lagu dhigaasafina aysan jirin ee shalay lagu soo dhoweeyey ilaa iyo xaalna xibradda lagu sugan yahay ee ahayd reer gobolka mudug arrintii ninkii astaanta u ahayd ee aa xaqiijiseen dareenkii qiimaha badnaa walaalaheen xogga qiimaha badan macallimiinta iyo xiriirka waxaanulaaqadaano markala soo dhawaada waan ku faraxsanahay aan koobka noo soo qaadeen dadka galmudug oo ku guulaystay koobkii ay ku tartamahayeen dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir ilaahay baa guushaas ku mahadsan maxay guushaasi ku timid guushaasi waxay ku timid midnimada galmudug guushaasi waxay ku timid horgaanka galmudug dhinaga kale waxaana ku mid ee martadii ku qayb galay munaasabadda iyo dhallinyarada ciyaaryahanada ka bogaadiyeen dadaalshooyo oona sheegeen inuu ka ammaanayeen guuliyo shaneen
guddigii shaqada ayaa qabtay oo gudoomiyaha eegaha cabdirasaaq soo gaabay
hawree gaalkacyo caaw waxaad soo qatinteen xafladdii iyo dabaaldeggii guusha galmudug dadkii shalay soo dhoweeyey koobka oo gaalkacyo ku soo dhoweeyey marree galmudug bis bay ahayd mise buntland baa ku jirtay aada maadsantihiin waxaad muujiseen hiiro iyo qalli wanaag inaad ku soo dhowaysaan dhallinyaradii guusha u soo hoysay galmudug waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa u hambaliyinayaa xiriir dhallinyaradii guushaan caawa loo dabaaldegayo ayagu lugahooda ku keenay markii ah dhammaatay munaasabadda iyo ciyaaryahanada weliba laka abaalmariyay beese diirasa toban kun oo doolarka maraykanka